barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda yada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhul wanaagsan dhegaystayaal waa axad lixda bisha agosto sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee maantana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku eegayno qoraalka iyo curinta dhallinyarada
bugaagtaan qoray waxaa kamida buug la yidhaahdo waxaan lumiyey quruxdaydii buugkaas wuxuu ka hadlayaa kiimikada la isticmaalo midana waxaa yidhahdaa yaay dhalay oo magacaasuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa inan yar oo su-aashaas dhowr jari weydiiyey inankaasi garan mahaya cidii dhashay wuxuu leeyahay dhadhanka hooyo weli maana dhimin
dhinaca heesahana codadka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
codkaas cabdiqaadir jubba nagoordhow ayaad maqli doontaan cabdiqaadir jubbaran idhaahdee iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta doortay guddoomiye cusub kadib markii uu dhowaan iscasilay guddoomiyihii hore ee aqalka wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo xilkaas soo hayay ilaa labiyo toban sannadood fadhi uu yeeshay maanta golaha wakiilada ee somalilan ayay ku doorteen maanta in uu guddoomiyaha cusub noqdo baashe maxamed faarax waxaana la tartamayey xildhibaan cabdiraxmaan talyanle oo isna golahaas ka tirsan baashe maxamed faarax ayaa isagu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada isaga oo ka hor intii aanu jagadan u tartamin xilkaas iska casilay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaas wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yin ayaa kulan la qaatay dhigiisa kuuriyada waqooyi ringyong maanta oo axada xilli ay wada joogeen shirka ururka wadamada koonfurta bari ee aasiya oo marka lasoo gaabiyey loo yaqaan asin shirka asin ayaa ka soconaya dalka philippines wang ying wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay inuu kala hadlay wasiirka kuuriyada waqooyi inuu u hoggaamsamaan qaramada midoobay islamarkaana ay joojiyaan daandaansiga ay ku hayaan isbahaysiga caalamiga ah ee wanaagdoonka ah iyo tijaabinta gantaalada iyo nukleerka oo ay joojiyaan waxaa kale uu wang ying sheegay inuu dhiggiisa kuuriyada waqooyi kula taliyey in uu dadaal dheeraad ah muujiyo si ay u dejiyaan xaaladda kacsan ee gobolka kuuriya iyo jabaanba ay wada degaan
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibadaha iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyarada iyo weliba dhinaca qoraalka waxaana marti ku ah dhallinyaro ku sugan magaalada laascaanood oo kasoo kala jeeda deegaano kala duwan waxaana noo soo diyaariyey barnaamijka hibada iyo hal abuurka wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol
inta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laasaanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayayna waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena hibada iyo halabuurka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa soo booqatay dhalinyaro kala duwan kuwaasoo buugaag qoray kana kala yimid magaalooyinka hargeysa muqdisho iyo garoowe waxaa barnaamijkeena inagala qayb qaadan doona maxamed cabdicasiis cali jiidaal oo ana adiga akhriska iyo qoraalka ismaaciil mire fadhigiisu yahay magaalada laascanood iyo maxamuud maxamed faarax oo degan magaalada garoowe una dhaqdhaqaaqa sidii dhallinyarada ay isku dhexgal u samayn lahaayeen magaalada laascaroodna haatan ku sugan sidoo kale waxaa barnaamijkani qayb ka ah najax aadan faarax oo iyadu ka midkaa qorayaasha kana timid magaalada muqdisho magacaygu waa maxamed cabdicasiis cali jidaal waxaan ahay xubin ka tirsan naadiga akhriska iyo qoraalka ismaaciil mire oo fadhigiisu yahay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool runtii su-aashaad weydiisay cabdikariin ee ah hibada iyo halabuurka dhalinyarada inagoo dhalinteenu ay da-yar tahay ay lasoo baxaan infifaalaha curinta suugaanta ama qoraalka oo laftigiisu ah hal abuurnimo iyo bulshada dhalinyaradu door muhiima ayay bulshadeena soomaalidu leeyihiin su-aashaas oo su-aasha lasii taxaluqday ee ah naadigiina akhriska qoraalka ismaaciil mire door intee leeg buu ku leeyahay arrimaha hibada iyo hal abuurka dhalinyarada muhiimada koowaad ee naadiga loo aasaasay ayaa ah siduu dhalinyarada uga soo saari lahaa fikirka iyo hal abuurka ku jira hadday noqon lahayd dhinaca qoraalka hadday noqon lahayd dhinaca farshaxanimada hadday noqon lahayd dhinaca ah waxa la yidhaahdo qoraalka buugaagta dhinaca maxaan kush waxa la yidhaahdo ha gebi ahaanba maxamed waxyaabo fara badan baa jira marka laga hadlaya hal abuur dhalinyaraduna ay doonayaan inay had iyo jeer sameeyaan bal iiga sheekee qaababka hal abuurka aada u dhisteen oo kale muhiimada tiirka koowaad waxaanu saaranaa qoraalka hal abuurkaan ugu jira sugaanta curayaha oo sugaan badan curiyey waxaan ugu jira qoraayo bugaag qoray fara badan markaa way isku jiraan waxaa kalo ku jira haween ama gabdho iyaguna farshaxamiista oo farshaxanka iyaguna hal abuura waxaad ka mid tahay dhalinyarada siduu weyn ugu dhaqdhaqaaqda sidii dhalinyaradu ay hal abuur iyo horumar badan u sameyn lahaayeen garowa ka qabateen shaqooyin kala duwan bal iga waran dadaalka aada wadaan magacaygu waa maxamuud maxamed faarax ee waxaa liiga goran og yahay maxamuud yariiso aad iyo aad baa ugu mahad celinayaa idaacadda v o a ee barnaamijkan gaarka ee layna ku casuumay aniga iyo martida sharafta leh igala qeybgelaysa barnaamijkan dhalinyarada garawe haddaan wax idinka taabto waxaan dhihi karaa dhalinyaro wax kasta soo bandhigi kadha dhalinyaro hal abuur soo bandhigi kadha dhalinyaro barnaamijyo gaar qabsan kadha dhalinyaro dhiiran oo wax kastaahiba samayn karaa waxaan dhihi karaa garowe ayay ku caan tahay deegaano kala duwan ee soomaalida ahi waa laga yimaadaa oo garowe waa la yimaadaa waxaa timaada dhalinyaro kala duwan waxaa timaada qoraayaal makaatib waaweyn baa ku taala horumaro kala duwan oo dhalinyaradu ay lixaad weyn ku leeyihiin oo ay u dhiiran yihiin inay istaagaan baa jira waxaa jira madallo kala duwan oo lagu dhiirigeliyo dadyoga intaas oo barnaamij oo dhalinyaradu ay haldoor u tahay oo awoodda koowaad ay dhalinyaro ay tahay baa jira oo wax lagu faana ah garawaan ka imid waxaana halkaan u nimid inaanu sii xoojino magaalooyinka kale iyo dhalinyarada isku xirno qofba magaalo kastaba dhalinyaro is casuunto dhalinyaro xagga kastaba muqdisho ka timaado laascaano timaada laascaano kuwa ka taga hargeysa tagaan hargeysa kuwa ka taga jigjiga tagaan kuwa jigjiga ka taga ka yimaadana ay garawa yimaadaan kuwa garawa ka tagana ay gaalkacyo tagaan kuwa buurtinla ka tagana ay boosaaso tagaan maxamed waxyaabahaad adigu ka shaqaysa waxaad ii sheegtay isku xirka dhalinyarada hadda waxaad ka koobnaydeen dhalinyaro hargeysa iyo muqdisho iyo ka kala yimid qaarkood isku bartay kulankii weynaa ee buugaagta ee garowe lagu soo bandhigaya kow horta waxa ugu weyni waxa weeye isbarasho laba waxaa weeye isjacayl runtii waxaad dareemaysaa markaad magaalo kala tagtid waxaa keligaa markaad dareemaysa iyo markii aad magaalo kala tagtid fahanka koowaad ee ka haystay magaaladaasi iyo sida uu yahay aad baa sida ay kala duwan yihiin u dareemaysa dhalinyarada ka timaada magaalada hargeysa garowe hadday yimaadaani waxay dareemayaan jacayl wanaag farxad raynrayn maxabo waxaasoo dhan waa wanaag yaalla laakiinse inta badan ma aynu aragno wanaagyada aynu haysano o aynu arkayno maalin kastaahiba qodobka saddexaad oo aan dhihi karaahi waxa weeye inaynu siyaadino isku xirkeenni kow inaynu markaynu isbarano aynu haddana isjeclaano aynu isku wax imaanaysa inaynu isku xirano waxaa imaanaysa inaynu wax isla qabsano waxa imaanaynaa qof baad maanta qoraa farax aadan waxay halkaan u joogtaa inay buug soo bandhigto dad ay garawa ku baratay oo bandhigii ku baratay bahalkan joogay oo dhalinyaro ahaa dhalinyaradiibaa barnaamijkii kusoo xiray ee madasha aad iyo aad baad umahadsan tahay sidoo kale najaxaadan waxaad qortay adigu buugaag afar gaadhaya bal iga waran halabuurkaasi aad adigu ka qaadatay iyo waxyaabaha kuugu muhiimsan magacayga waa najaaxaadan faarax sida hore ugu sheegtaba waan ku faraxsan horta inaan ku sugnahay gobolka soole laasaanood bugaag baan qoray anigu sidaa sheegtaba afar buug baan qoray bugaagtaasi waxay soo mareen darajooyin kala sarsareeyay soo maleen mar waxaa jiray aan helin jirin qof iyo caawiya oo soomaaliya igu adkaa nairobi baan joogay markaan qoraayo bugaagta qaar ka mid a sababta u qoran waxyaalo waxaa ka mid ahaa luqadayda jacaylaan u qabo ugu dambeyn haddee waa aniga maanta soo gaaray laba kun iyo saddex tobankiina waan bilaabay maanta oo laba kun iyo toban iyo tobanka ay tahayna waana buuggii afaraad sababtan u qoranna waxay tahay inaan luqada hooyo kor u qaado sida loo helo bugaag badan oo cilmi aan ku qornay oo la akhristo waa wax wanaagsan oraah ay gabar soomaaliyan wiil soomaaliyeed oo dhankaa jooga baydhabo jooga uu soo qoray kan laascaanood jooga buug uu qoran inay dad ku nool baydhabo ama ku nool beledweyne ay akhristaan waa wax aada u wanaagsan waxay badinaysaa isku dhexgalka najax bugaagtaad qortay kuweebaa ka mida bugaagtaan qoray waxaa kamida buug la yidhaahdo waxaan lumiyey quruxdeydii buugkaasi wuxuu ka hadlayaa kimikada la isticmaalo midana wuxuu ahaa yidhahda ayaa i dhalay oo magacaasuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa inan yar oo su-aashaas dhowr jari weydiiyey inankaasi garan mahayo ciddii dhashay wuxuu leeyahay dhadhanka hooyo weli maan dhadhamin dhadhanka aabanimana weli ma dhadhamin waa inan yaroo derbi jiif ah waxyaalahaasuu ka sheekanaya muqdisho ku noolyahay qaabkaas ku hadlaya mid baa jir la yidhahda asagana qaado furaa farxadda waa dhiirigelin asagune markaad bugaagta qoray sidoo kale oo aad doonaysa inaad halabuur samayso waxaa jirta gabdho badan oo dhalinyaro ah oo iyaguna jecel inay wax soo bandhigaan bal caqabada keliya aad soodhan karayso najaxay halabuurnimada gabdhaha guryaha la fadhiya way ka hortaagan tahay ama ay kuula yimaadaan oo qaar kula yaabaan maxaa ka midana aad ba u mahadsantay aniga horta badanaa waxaa ii yimaada hablaha dhanka qoraalka sidaa ognahayba waxaa jira dhaqaale xumi baa jirta qofka qoraaga ah ama hal abuurka le waa la maalgelin jiray dowladdu aad bay u tixgelin jirtay lacag ba lagu siin jiray maskaxdiisa wuxuu ka soo saaro laakiin maanta dadka hal abuur kale waxay u badan yihiin dad aan shaqaysan arday ah saas ay tahayna ay ku aasan yihiin macluumaad badan maxamed adigu waxaad haysataan oo idinku ka mid tihiin naadi dhan oo akhriska ka sheekeeya bal caqabadaha hal abuurka haysta dhalinyarada maxay yihiin cabdikariin marabad waa mahadsan tahay caqabado badan baa iska jira oo dhalinyarada haysta qoraalka ko waxaa ka ah caqabada haysta tusaale ahaan markuu qofkii dhalinyarada ahaa rabo inuu wax qoro laga yaabaa inuu tusaale ahaan buug ka hadlaya ama dhigana ka hadlaya deegaankii uu qoro uuna secondary ku jiro oo uusan magaaladaba ka bixin rabo inuu macluumaad deegaankii ama midigii ama uu aado laga yaabaa in xogtii dadkii qaar u diidaan oo ay yidhaahdaan inuu ay moodayaan inuu isagu faa-iido ka helayo waxyaalaha kale caqabadaha ee jira waxaa ka mid ah dhalinyaradii ma shaqayso shaqa la-aan baa jirta dalka jirta in uu waayo awood uu ku qoro kusoo bandhigo ama uu ku daabaco bugaagtii markaa marka uu hal abuurku idin yimaado oo idinkuna aad niman dhalinyaro aad tihiin waxyaabaad kula talisaan maxaa ka midana waxyaalahaanu kula talin waxaa ka mid ah inuu noloshan adag uu ku samro oo dadaal iyo karti muujiyo laakiinse uu gaari doono guusha uu maanta ay bilow tahay laakiinse uu guuleysan doono haddii allah awooda loo idmo markasta dhiirigelin baan la daba joognaa wixii karaankaygana oo la qabanaa oo garibsaan haddaanu tusaale ahaan madbacadaha qaar baanu wada shaqayn la leenahay wixii aanu la riixi karno madbacadaha ula geyn karno ama aanu shaqsi wax uga furdaamin karno intaanu riixi karnana waanu riixinaa maxamed waxaa jirta adigu waxaad ka dhawaajisay inaad isdhexgalka dhalinyarada xoojisaan bal ka waran hal abuurka iyagoo aan is aqoonin sideybaad isugu keentaan waxyaabaha aad leedihiin ma jiraan goobo baraha bulshada aad isugu timaadaan oo kale oo aada dhalinyarada ku kulansiisaan runtii haa garawe waxaa ka jira dhowr madalood qeyb dhaqan ah suugaan waa jira mahigaan baa la yidhaahdaa waa suugaanley badhigyo kala duwan bay leedahay waa wax aada lagu ammaano aada shaqooyin u fiican oo taya leh oo bandhig suugaanadiyo dadyo waxataa casuuma ee suugaanley kala casuuma bay leedahay sidoo kale meel akhris oo weyn oo dadku isku yimaadaan sconsom la yiraahdo oo dhalinyarta bahda qoraalka iyo akhriskaba ay aad iyo aad u timaado dadka buugta bandhigaya ay aad iyo aad u saacida waa garteen najax aan kugu soo laabto waxaa jira najaxey inaad gabarh tahay bugaagtaana aada qortid waxyaabahaad is leedahay qoraaga gabdhaha ah sanadahan inay lagu dhiirigelin karaya ay kusoo bataan inay qoraalka helaan bandhigii hargeysa gabdho badan baynu ku aragnay kii garow oo kalena gabdhaa yimid bal iiga waran aad ba u mahadsan tahay baahi badan baa la qabaa eelin lama siiyo weli ma arkin siminaar la dhahayo maanta waxa lagu mar- lagu baranayaa luqada soomaaliga waayo dadku waxaa u maleeyaa in la baran af soomaaliga laakiin barashu u baahan yahay Eh, waxaa jira eh, qaabka eh, wax loo qoro asagana wuxuu u baahan yahay in la barto qaabka qorista Eh, la dhigahayo oo eh, hargeysa lagu dhigay garooba muqdisho lagu dhigahayo kulli waa dhiirigelin bay u tahay laakiin waxaas eh, waxaa kaga muhiimsan in hoos laga soo dhiso oo gabdhihii loo sameeyo bandhigyada loo sameeyo siminaaro ee casharo ku qaataan xiisado loo dhigo luqadii iyadoo ka dhisan markaas ee bandhigi la sameeyo aad ba in la- loo shaqaalaysiiyo la maalgeliyo waayo gab- waxaa la- waxaa la yidhi inantu eh, waa macalin qarsoon haddii aan gabdhaheena wax barno gabdhaheena hal abuurkooda aan soo saarno waxaan helaynaa madax wanaagsan baan helaynaa wiilal wanaagsan baan helnaa gabdho wanaagsan baan helnaa ilmo wanaagsan dhul wanaagsan iyo shacab wanaagsan iyo dad wanaagsan baa soo baxaya marka adigu hadda meelaha markaa tegay sidoo kale aad bugaagta kusoo bandhigaysa tirada gabdhaha dhalinyarada iyo wiilasha bal ka waran inta jeer aad tagtay ma is leedahay isbedel baa ku imanaya gabdhihiio way kusoo biirayaan inay wax qoraan oo waxna soo bandhigaan ama magaalooyinka ay tagaan Eh, waa runtaa taas way jirtaa waan fiiriyaayo waan qiimeeyaa Eh, qardhaan tegay inan baxlig oo qofka u horeeyo buu buu kusoo bandhiga waxay ahayd inan gabar bay ahayd oo soo bandhigtay Eh, halkan markaa imaaday laas caanood inan baa iyadan ku bandhigaysay farax maasha allah oo xalay bandhi- hamee hore bandhigaysay yaa gabadh inantii hargeysa ka timid marka eh, waxaan dhihi karaa way soo badanayaan habluhu wax qoristooda aad bay usoo badanaysaa Eh, garow mid baan ka qayb galaa iyaduna gabar bay ahayd meelo badanba hablaha soo badanay inkastoo yaantii hore dee wiilashu ay wax qori jireen habluhu hadda waxaan arkaa inay kor usoo kacayaan horumarkooda alxamdulilah een inagoo guntiga gabagabadii ku dhow een maxamed cabdicasiis xali jiidaal waxyaabaad ku talinaysaan maxaa ka mid a waxyaabahan ku talinayno een, waxaa ka mid ah een, in waxaa jirta een, dhalinyarada maankooda een, waxyaalo badan ayaa ku jira oo ku dihin een, firfircooni badanna way muujinayaan marka waxyaalahan ku talinayo ee, haddii dowladaha ama hay-adaha samafka ee, daneeyo dhalinyaradan kula taliyo waxa weye in dhalinyarada la garab istaago weliba dhalinyarada dalkooda aaminay jecella inay dalkooda iyo dadkooda ee, waxyaalaha ku duugan hadday noqon lahay taariikh hadday noqon lahay asraar hadday noqon lahay sooyaal kale hadday noqon lahay dhaqan hadday noqon lahay deegaan la taageero oo taageero laga garab istaago oo dhalinyarada la dhiirigeliyo oo dhalinyarada la tuso in la garab taagan yahay Ee, marka waxyaalaha kale aan iyaguna dhalinyarada qoraayada kula talina waxaa ka mid ah inay wax tayo leh oo dalka iyo dadkaba dhigaalu noqda iyo dhito oo faa-iidana u leh ayaguna soo bandhigaan aysan noqon in ay soo bandhigaan een, wax un ah ama bug aan tayo lahayn oo ah igagii anna waan qorey marka inay soo bandhigaan wax tayo leh oo runtii bulshada iyo dadka iyo jiilasha dambe xitaa intifaacaya haye maxamed waxyaabaad is leedahay een qaybta een isdhexgalka iyo dhalinyarada een maxaa ka mid a dhalinyaradu inta badan waa aqoon-yahano ee waa dadka keliya oo waxbartay haddana waxaa moodaa inayn la soconno dad juhala ee dad aan danteenna garanayn dad ee iska siyaasiya oo dad yow inoo ina ina ag- afduubayaan afkaarteenna iyo arrimaheena iyo dhan marka waxaan dhihi lahaa kow waa inaynu horta samaynayo kale inaynu midowno laba waxaa ka mid ah istaageerid inagu dhammaantiin gobollo kala duwan iyo deegaano kala duwan baan ku dhaqannahay waxaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu maanta biri ayagaa dhalinyaradu waa maantana ayagaa dalka wax tari karaa birina ayagaa dalka wax tari karaa marka yaan lagaa dhici dinin biri baa wax qaban ka dhaaye maantaba qof kastoo dhalinyara waxbuu qaban karaaye wuxuu wadankana u qaban karo dalkana u qaban karo cidi kama xigto dhulka meeshuu ka tegay ama meeshuu wax ka qabanayo dhammaan waa iskugu mida meeshuu joogana qofkaas wax ka qabto adduunku waa tartamaya inaynu tartan galno aqoon baynu yeelanaye aqoonteenu dee dadka juhaalaha ah yayna la mid noqone bal dadka wax wax bedela inu keeno een najax een maxaad adigu usoo jeedinaysaa talooyinka gaar ahaan hablaha wiilasha dhalinyarada iyo cid kastoo qoraya waxaad adigu een kelmadaada ugu dambeysaa een barnaamijka gabagabadiisa ayaynu joognaa Eh, aad baa u mahadsan tahay anigu waxaan dhahayaa eh, soomaaliya oo dhan dhalinyaro oo dhan eh, waxaan leeyahan iyo hiigsi yeesha ee qof kasta ilaahay hibuu siiyey hiba ogooniyuu siiyey qofaa ganacsiga ku fiican qofaa qoraal ku fiican qofaa ku fiican weriynimo waxyaalo badan baa jira fursado badan baa banaan oo aad u badan marka waxaan leeyahay fursadaha ka faa'iidaysta oo aan noqonina dad dawarsada ama dad aan waxba shaqaysan dad aan wax soo saarin ha noqonina noloshiina maareeyaan leeyahay oo dadaala dhegaystayaal intaas waxaa inoogu eeg barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimid magaalooyinka garoowe iyo muqdisho iyo laascanood waxaana dhalinyaradaasi kala hayeen maxamed cabdicasiis cali jiidaal oo ka socday naadiga akhriska iyo qoraalka ismaaciil mire ee fadhigiisu yahay magaalada laascanood maxamuud maxamed faarax oo degan magaalada garoowe kana shaqeeya isdhexgalka dhalinyarada sidoo kale najax aadan faarax oo iyadu qortay afar buog kana timid magaalada muqdisho dhalinyaradan ayaa waxay ahaayeen kuwo ka kala yimid magaalooyinka hargeysa iyo garoowe magaalada laascanoodna kusoo bandhigaya sida ay dhallinyaradu isdhexgal u samayn lahaayeen waxaana idinla socotayn anigoo cabdikariin nolola sidaas iyo nabadgelyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxaha qaaradda yurub oo in dhoweydba u diyaar garoobayay bilashada horyaallada waddammada qaar ayaa xalayto waxaa furmay horyaalka dalka faransiiska oo soo dhoweynaya laacibkii b s g ay soo iibsatay ee naymar ha yeeshee xidhiirka kubadda cagta ee waddanka faransiisku uu ka diiday inuu kulanka koowaad kooxdiisa b s g u ciyaaro kadib markii aanu xaraynin warqadihii oggolaanshaha ee kooxda u oggolaanayay inuu kulankiisa koowaad u ciyaaro haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee b s g kulankii koowaad ay ciyaartay iyadoo naymaar haysan laba boqoloo milyanna ka soo bixisay waxay aminiye kaga badisay labiyo eber oo ciyaaryahaanada edison kafani iyo bastore ayaa labada gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee b s g uma aanay dhutin ciyaaryahankii naymaar ha yeeshee waxaa shakila-aan ah in toddobaadka dambe uu naymaar garoonka soo geli doono weliba isagoo xidhan nambarka tobnaad ee uu firaaqeeyey xilli ciyaareedkii hore ciyaaryahanka caanka ah ee ibraahimofij oo mar uu ciyaari jiray kooxdiisii barcelona ee waddanka sbain leonna waxa ay dardartay uu afar iyo eber ay ku dharbaaxday kooxda starbrug kooxda meds oo gurigeeda ku ciyaaraysana koox cusub oo horyaalka dalka faransiiska xilli ciyaareedkan uun soo gashay oo la yidhaahdo giangam ayaa ka badisay oo saddex iyo hal kaga adkaatay montbelier hal iyo eber waxay ku dubatay ken senantetiyena tirataa leegnis bay ku dharbaaxday toriyeena waxaay ku agdhacday rene oo hal iyo hal bareejo ah ayay ku kala tageen waddanka jarmalka labada kooxood ee ugu jeeniga weyn islamarkaasina ciyaarahooda ay dadku aadka u xiiseeyaan ee brushia dortman iyo bayer munich ayaa iskaga hor yimid koobka caankaee la yidhaahdo subarkab oo loo dhigo labada kooxood ee ku kala guulaysata labada koob ee dalkaasi lagu qabto ee horyaalka iyo koobka jermanka labadan kooxood waxa ay ku kala baxeen laba iyo laba bareejo ah hase ahaatee waxaa loo dhigay rigoorayaal oo afar iyo shan ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee bayer munich oo iyadu mar kastoo ay kooxdaani la kulanto ka naxsata mararka qaarna kaba qaadataba ciyaartooydooda kuwa ugu wanaagsan oo haddii aan ka xuso lobandowski uu weliba ka mid ahaa xidigihii habeenkii xalay ahaa goolasha ka dhaliyey kooxdiisii hore ee brushia gorgman dhinaca ingiriiska haddii aan usoo dhaqaaqo horyaalkoodii weli ma furmin oo toddobaadka dambe ayuu furmayaa ha yeeshee waxaa maanta ciyaaraya kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo arsenal waxay ku kulmi doonaan koobka la yidhaahdo f a community shield koobkaasi oo labada kooxood ee f a kaabka iyo horyaalka dalkaasi loo dhigo waxaana labada kooxood ay u diyaar garoobeen hanashada koobkaasi la arki doonee kulanka arsenaal iyo chelsea cidda guushu ay raacdo walow kooxda kubadda cagta arsenaal laacibkooda alexis sanchez uu macalinka arsen wenger sheegay in aanu ciyaartaasi ciyaarsiin doonin maadaama uu toddobaadkan uun gudihiisa ka yimid safar dheer uu kaga maqnaa kooxda kadib markii xulkiisa qaranka ee jili ay ciyaarayeen koobka qaaradaha ee ka soconayay waddankaasi ruushka dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaya xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ma- maxamuud mascade oo inala socodsiinayo xubintii ciyaaraha dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad ka dhegeysanaysaan v o a haatanna ismaaciil xuseen farjar oo istuudiyaha igula sugan aan ka codsado inuu qodob ka mida qodobadii warka inoo dulmaro mahadsan jaamac golaha baarlamaanka ee somalilan ayaa doortay guddoomiye cusub kadib markii uu dhowaan iscasilay guddoomiyihii aqalka wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cir oo xilkaas soo hayay ilaa laba iyo toban sannadood fadhiyu yeeshay maanta golaha wakiilada ee somalilan ayay ku doorteen baashe maxamed faarax inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada waxaana la tartamayey xildhibaan cabdiraxmaan talyanle baashe maxamed faarax ayaa isagoo ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada isaga oo ka hor intii aanu u tartamin jagada guddoomiyaha iska casilay xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aad iyo aad ayaad umahadsantahay ismaaciil dhegeystayaal xubinta warka iyo ciyaarihii ka horreeyey waxaad ka dhegeysanaysaan v o a haatanna cabdijabaar alkhaliiji dhegeysi habboon
adi dumar maashadine garis sheka uma dhigine garintaygamaan geline aniguna daradahay duloobin maaye qobaala taageliye Hadi dumar maashaqinin, yarin sheeka uma dhiginin, dafninkayga maan gelinin. Aniguna daradahay, duloobi maaye, wabaaga taageliye. Ku dagaali maaye, qalbiga ku diido, ugu diirsanaynin. Ku dagaali maaye, qalbiga ku diido, ugu diirsanaynin. Ana waan ku daayo duxadii argaysiyo ama beela duulan aroos u dalxiisleeyahay ana waan ku daayo duxadii argaysiyo ama beela duulan aroos ku dalxiisleeyahay
codkaas cabdiqaadir eh, cabdi- cabdijabaar alkhaliijina wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen jaamac buulle jaamac iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo weliba bashiir abi kartan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno afarta galabta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
wali dunida madbarani halamadaraani ururkumay marini aniguna dadadahay la dadaali maaye barkaaga taageliye wali dunida madbarane halla madarage urulkumay marine aniguna dadadahay dadaale maaye kaaga taageliye ku dagaali maaye qalbiga ku diido ugu diirsanaynin ku dagaali maaye qalbiga ku diido ugu diirnaxaynin
marna waan ku daayo duxadii hargaysiyo amba beela duuglan aroos ku dalxiis isleeya